alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wlaa cudwaana ila clى اlظaalimiin wslى اllahu clى nabiyina mxamedi wclى alih wصaxbih wslama tasliima kaiira saaad maqasheen walaalayaal biidn اllahi subxaana wa tacaala waxaynu halkii kasii wadi doonaa qisooyinka nabowiga ah nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey qofka muslimkee maqla ama akhriya uu ka baranayo casharo isla markaana uu ka qaadanayo waanooyin waxu tara oo iimaankiisa kor u qaadiyo alla kacabsigiisa dhaqankiisa diineed wanaajiyo oo kor u qaada ma aha qisas mala awaalah ama samaysa ama inay jiraan iyo in kale shaki ku jiro waa qisooyin laga soo wariyey nebigeenni moxamed calayhi salaatu wasalaam oo lagu soo wariyey bilasaniidi saxiix sanado sugan oo cid looga qaateene ay soo tebisay qisada maanta darsigeennu uu ku bilaabmayo oo ah qisada koowaad qeybteennan dambe waxay ku saabsan tahay nin muslim ahaa qalbigiisa iimaanu ku jiray laakiin camalkiisu uu yaraa oo ay ka muuqatay inuu dayici jiray faralladii ilaahay subxaana wa tacaala uu u diray ee uu ku waajibiyey laakiin ilaahay subxaana wa tacaala sabab kale uu ugu dembi dhaafay taasina waxa ay tusinaysaa qofka muslimka ah camalkiisa ilaahay subxaana wa tacaala daraaddii uu u sameeyaa inuu anfici doono goor uu anfacaba qofku mar hadduu iimaan iyo towxiid uu ku dhinto qisada waxaa wariyay alimaamu albukhaari raximah ullah saxiixiisa can xudayfa waxaan maqlay buu uhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo leh nin ka mida ummadii idinka horreeyey ayaa waxaa u yimi malakulmowtkii si uu ruuxda ama nafta uga qabto malakulmowtku sidaynu ogsoonahay qur-aankuba uu tilmaamay kelidii maaha waxaa la socota malaa'ig kale oo caawiyayaalah oo hawshaa qofka nafta in laga qabtaa ku caawinaya malaa'igtii ninkaa su-aal bay weydiiyeenoo waxay ku yidhaahdeen hal camilta min khayr wax khayra weligaa ma samaysa wuxuu ku jawaabay ma samayn ma odhane garan maayo buuhi ma ogi ma aclam waxay ku idhaahdeen bal ka fiirso oo dib u eeg camalkaaga wuxu uhi wax khayroo aan sameeyey garan maayo haddii laga tegi waayo nin ganacsada ayaan ahaa dadka ayaan wax ka iibin jiray waxaan samayn jiray qofka deynta iska bixin karana waan ka sugi jiro oo muddaan u qaban jiray qofka aan waxba iska bixin karinoo wuxuu ku gashi baxa aan hayna waan ka dhaafi jirayba rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi faadkhalahu llahu ljanna ninkaa ilaahay subxaana wa tacaala jannada ayuu geeyey adoo arkaya camalkiisu siduu ahaa riwaayad kale malaa'igta ayaa ka qabatay buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam nin nafta waxa ay ku yidhaahdeen acamilta min alkhayri shay-an wax khayra inama samaysa wuxuu ihi inamada ii shaqeeyaan waxaan amri jiray qofka dayn bixi kara inay ka sugaan qofka aan dayn bixi karinna inay ka dhaafaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi fatajaawasuu canhu malaa'igtii nafta ka qabanaysa way la saayireen oo wax badan oo ciqaab oo ay ku samayn lahaayeen kolley amarka ilaahay bay ku shaqaynayaanoo taladooda kuma socdaane ayay ka daayeen xadiidku waxaa kaluu soo arooray isagoo xadiida abi hurayra radia allahu canhu wuxu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam nin ganacsadaa ayaa dadka wax deymin jira amaahin jiray hadduu arko qof dayn uu ku leeyo mucsira wax allaala wuxuu ku gashi baxaan haysan inamada u shaqeeya wuxuu odhan jiray kaba daaya waxaanu raacin jiray hadal wanaagsan oo tusinaaya camalkaa dee camal adduunyaba ah in niyo fiicani ay u raacday isla markaana niyadaa fiican ay tahay camalkiisa ta ka dhigtay cibaado jannada uu ku galo ilaahay dembi dhaafkiisana uu ku helo lacala allaha an yatajaawaza canna buu odhan jiray waar ka daaya ninkaa ama qofkaan waxba iska bixin karaahayn waxaan rajaynaynaa allah subxaana wa tacaala inuu inagana inaga dhaafo wixii dayna uu inagu leeyahay wixii gafi qaladaynu ka gallay fatajaawaza allaahu canhu buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay ninkaasi waa u dembi dhaafay jannadana waa galay sidaa uu tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam qisadani waxay tilmaamaysaa marka koobaad qofka markaa ajashiisu ay dhammaato muddadii ilaahay u qadaray inuu adduunyada joogo la gaadho wakhtigii nafta laga qaban lahaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u soo diraa malaa'ig qofku hadduu yahay qof muumina oo wanaagsan malaa'igtaasi way u bushaaraynayaan haddii uu yahay qof kaafira ama qof xun malaa'igtaasi way canaananayaan hadal kululna way ku odhanayaan nafta ay ka qabanayaanna way ku cadibayaan naartana way ugu bushaaraynayaan labadaba ilaahay qur-aanka ayuu ku sheegay ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi dadka muuminiinta ee ilaahay diintiisa ku toosan malaa'igta nafta ka qabanaysaa marka ay ku soo degaane u yimaadaan ile samaday ka imanayaane way u bushaaraynayaan waxa odhanayaan waxba ha baqanina hana murugoonina waxa idinka horreeyana ha ka baqanina waxaanad ka tagteenna ha ka murugoonina jannaday ugu bushaaraynayaan oo jannadii laydiin yaboohi jiray ee laydiin ballan qaadi jiray ku bushaaraysta ayay odhanayaan qofku hadduu yahay qof gaala ama munaafiqa qof aan hagaagsanayn malaa'igtu markay u yimaadaan malaa'igtu way ciqaabayaan oo way garaacayaan oo naar bay ugu bushaaraynayaan way canaananayaan ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimi anfusihim qaaluu fima kuntum kuwa malaa'igtu ay nafta ka qabanayso iyaga oo xaalad xun ku jira oo naftooda meel baas mariyey malaa'igtu waxay odhanaya war maxaad ku eedanaydeen aada samayn jirteen qaaluu kunaa mustadcafiina fi lard waxay doonayeen waxay ku cudur daartaanoo waxay leeyihin gaar ahaan waa kuwii dayacay faralka hijrada kuwa la tunjileecsaday oo laga awood badan yahay oo la haystayaal baanu ahayn bay leeyihin qaaluu alam takun ardullaahi waasica fatuhaajiruu fiiha dhulka ilaahay mid ballaadhan miyaanu ahayn oo haddaad meel cidhiidhi ku gashaan oo diintiinna aada ku haysan kari weydaan oo camalfalkeedi iyo ku dhaqankeedu idiin suuroobi waayo meel kaloo dhulka ilaahay ka mida baad helaysaan oo aad si nabada diintiinna ugu dhaqantaan fa ulaa'ika maawaahum jahannamu wa sa'at masiira aayad kale ilahay wuxuu ku tilmaamay inay malaa'igtu garaacayaanba oo gacanta ay ula tegayaan oo khasab nafta ay kaga saarayaan waayo naftaa markay aragto malaa'igtii nafta ka qabanaysay ama qaadaysay ayay didaysaayoo jidhkay dib ugu cararaysaayo way maagaysaayo dib bay isu giijiraysaa malaa'igtu markaa way garaacayaanoo xoog bay kaga saarayaan xadiidkani nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoogaga warramay ninkaa ganacsadaha ahaa geeridiisii ay soo dhowaatay wakhtigii nafta laga qabanayay ilaahay subxaana wa tacaala malaa'igtii uu soo diray isaga iyo malaa'igtii waxaa dhex maray xiwaar ama su-aale isweydiin waxay malaa'igtu markaa weydiiyeen bal wax camal oo wanaagsan oo ilaahay uu ugu dhowaaday inuu sameeyey waxba waa soo qaban kari waaye wuxuu xusuustay markii dambe dadka wax uu deymiyo wax ka amaahda haddii ay yihiin kuwo maruun ay u suurtogelaysa inay deynta iska bixiyaan oo xoole ay ku gashi baxaan filanaya inuu ka sugi jiray hadduu qofku yahay qof caydhahoo wuxuu bixiyaba aan hayna inuu kaba dayn jirayba waxa uu samayn jiray waxaa loo yaqaano atasaamux fi lmucaamala dadka ay wax kala iibsanayaane wax ay kala amaahanayaan ayuu kula dhaqmi jiray khuluqa wanaagsana la yidhaahdo asamaax saamaxaad iyo arrimahooda inuu sahlo oo aanu ku adkayn nabigeeni maxamedna wuxuu inoo sheegay akhlaaqda noocaasa in raxmadda ilaahay lagu helo raxima allahu rajula samxan idaa baaca waida ishtaraa waida qadaa waida iqtadaa ilaahay ha u naxariisto qof saamaxaad iyo sahlitaan badan naxariis iyo tudhaalo badan hadduu wax iibinayo iyo hadduu iibsanayo hadduu iibinayo iibku dadka ugu naxariisanaya hadduu wax iibsanayana kuwan wax ka iibsanaya laftooda u naxariisanaya oo tiisa una eegi maayo isku dayi maayo waxa ugu jaban inuu ku helo walow iyagoo ha khasaaraanbe hadduu dayn baxaayo dadka daynta marka hore siiye ixsaanka u sameeye ku dhibi maayo haddii dadka uu dayn ku yeesho oo dadka uu leeyahy dayntii iisoo celiya hadal xun ku odhan maayo dadka oo qalbijab iyo lafjabba dadka ku ah bal hadal fiican buu kula hadlayaa waa ka sugayaa indaaru lmucsir buu samaynaya haddaanu taasiiba dhaafinoo aanu kaba daynba xadiidkan ama qisadan casharada iyo duruusta aynu ka baranayno waxaa ka mid a marka koobaad inay ka mid tahay acmaasha wanaagsan ee ilaahay loogu dhowaado addoonkuna uu ku heli karo dembi dhaaf jannana uu ku mutaysan karo camalkiisa kale haba yaraadabe in qofka daynuu ku leeyahay uu ka sugo amaba se uu ka daayaba arrinta markaa ka sugistu iyadu waa waajib haddaanu qofku dayntii marka aanu bixin karahayn oo in lagu dhibo amaba se la soo ashkateeyo la xidho ama wixii noloshiisa asaasiga ee ku xidhnayd laga xaraasho sida qawaaniinta wadcigee dadku ay samaysteen maanta ay dhigayso waxaasoo dhami wax sharciya maaha ilahay waa ka ku uhi fi lqur'aani alkariim wain kaana duu cusrati fanadirat ilaa maysara hadduu yahay qofku qof aan haysa wuxuu ku dayn baxo faramadhan waajibku waa maxay waa in laga sugo ilaa uu helayo wuxuu ku dayn baxo lama xidhi karo qofka la xidhi kara ama lasoo ashkatayn kara waa qofka isagoo dayn bixi kara haddana dayntii aan bixinahaynoo ciddii daynta ku lahayd ku dhibayoo meermeerinaya rasuulku wuxu uhi matlu lghaniyi dulmun yubiixu cirda wa cuquubatahu qofka haysta wuxuu ku dayn baxo dayntii inuu bixin waayo marba dib uu usii riixaa waa dulmi dulmigaasi wuxuu xalaal ka dhigayaa in la ciqaabo oo dee tusaalahaan la xidho iyo qofkii inuu cawd ka cawdo uu idhaahdo qofkaasi dayntii buu isiin waayey wuu imeermeeriyey dalamani wuu idhibay wuu idulmiyey inuu idhaahdo marka xadiidka maxaa laga fahmaya qofku hadduu mucsir iyo wuxuu ku dayn baxa aanu haysan cirdigiisa iyo sharaftiisana waxba lagama sheegi karo lamana ciqaabi karo amaa qadiyadda ku saabsan in lagaba daayo qofka iyadu waajib maaha laakiin waa shay sunno ah oo aada iyo aad u fadli badan qofka markaa sidaa yeela dhaqankaa fiican leh dhaqankaa waa inuu u sameeyo habdiineed ama qaab uu cibaado ku noqon karo oo inuu niyo fiican raaciyo oo uu niyeysto in ilaahay subxaana wa tacaala ugu dembi dhaafo dhaqankaa fiicane uu samaynayo qisada waxaa kaloo aynu ka baranaynaa ilaahay fadligiisa iyo raxmaddiisu siday u ballaadhan tahay sacatu fadli illaahi wa raxmatihi camal aada u yaroo aada u kooban ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ajar aada u weyn oo dee janno gelitaanba gaadhsiisan iyo qofka dembiyadii naar uu ku geli lahaa in laga dhaafo ayuu ilaahay sabab uga dhigaa adigaa arkayo ninkan maxaa loogu dembi dhaafo malaaigtu markay weydiiyeen maxaa khayr weligaa ma samaysa waxba waa xusuusan waayo markii dambe camalka uu xusuustay wuxuu noqday camalkaa ku saabsan xusnumucaamala dhaqan wanaaggaa uu la iman jiray dadka wax uu ka iibinayo iyo kuwa wax ka daynsanaya ee wax ka amahanaya arrinta noocaasiina waxay nagu baraarujinaysaa oyna xusuusinaysaa qofka muslimkaah camalka khayrkaa ee wanaagsan waa inaanu yaraysan oanu quursan waana siduu inagula taliyey nabigeenni moxamed markuu yihi laa taxqiranna min almacruufi shaya wax wanaagga ka mida ha yaraysan waxaaba laga yaabaa kulaba yaraadeeba inuu yahay kii lagugu dembi dhaafi laha kii aad jannada ku geli lahayd kii aada naarta kaga badbaadi lahayd waxaa kaloo qisadan aynu ka baranaynaa qofka muslimka ahi inkasta oo gaabini ay ku jirto xagga gudashada waajibaadka ama raacitaanka hawada iyo doonista nafta ee ku baaqaysa u berheeritaanka xaaraanta mar haddii iimaanku qalbigiisa uu ku jiro towxiidkuna uu u sugan yahay waa qof dembaabsan oo xaalad halisa ku jira laakiin dembiyadaasi inaanu ku gaaloobahayn oo aanu diinta kaga baxahayn ayaa qisadu ay tilmaamaysaa waayo dee qof gaali jannada ma galo ilaahayna subxaana wa tacaala qof gaalnimo ku dhintay u dhaafi maayo in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waxaa qisadan aynu ka baranayna malaa'igtu inay yihiin khalqi ilaahay oo jira howlo ilaahay uu u dirayna qabta oo ay ka mid tahay qabdu arwaaxi almakhluuqaat inay makhluuqaadka ajashoodu markay dhammaato ruuxda inay ka soo qabtaan malaa'igtu inay yihiin wax la arko qofka nafta ay ka qabanayaan isagu wuu arkaya waa ka rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi ina ruuxa idaa qubidat tabicahu lbasar markuu rasuulku tilmaamaya qofka markay naftu ka baxdo in indhaha loo laabo wuxuu sheegay qofka marka ruuxda laga qabto in indhuhu ay sii eegayaan naftii oo la sii sido malaa'igtu ay sii sidaan indhindha qofka dhintay naftu ka baxday indhihiisu waa kuwa tallagma malaa'igtu way hadlaan hadal la maqlo oo la fahmi karo oo iswaraysiga iyo wadahadalka dhex maray malaa'igta iyo ninka ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay ayaa arrintaasi u daliila qisadan waxaa kaloo aynu ka baranaynaa waxaa loo yaqaano baayac mushtarka iyo in wax la kala iibsadaa inay ahayd arrin weligeedba jirtay shareecadeenna islaamkuna ay sugtay oo ay ogolaatay wa axalla allahu lbayca wa xarama ariba bal islaamku wuxuu dhiirigeliyey alkasbu alxalaal tabcashada xalaasha ah mana odhanayo islaamku qofka ka tag nolol adduunyo gebigeedaba faraha kala bax waxna ha iibin waxna ha iibsan ha shaqaysan iska fadhiiso arsaaqdaa ku iman la bal islaamku wuxuu dhiirigelinaya wax soo saarka iyo tabcashada laakiin waddo saxa waa in loo maro islaamku wuxuu leeya itaqu llaha fiiha ilaahay kaga baqa oo awalan wax xaaraana ha ka shaqaynina mar labaadka howlaha adduunye ganacsigu uu ka mid yahay iyo tabcashada xalaasha guud ahaan yaanay noqonin mid allah idinka fogeysa subxaana wa tacaala usahay qaadashada daarta aakhirana idinka mashquulisa oo idinka jeedisa oo qofka muuminka ahi waxaa xaqiisa oo tabcashada xalaasha ah kuma dayaco xaqa ilaahay subxana wa tacaala uu ku leeyahay daartan adduunyo iyo shaqooyinkeeda iyo howlaheedana kama doorbido kama horraysiiyo waxa daarul aakhira qofka anfacaya ee sahay u noqonaya adduunyadu way yar tahay way baaba'aysaa adduunyadu waanay liidataa way xaqiran tahay aakhirana qofkii wax wanaagsan u hormarsada way badan tahay aakhiro waa daa'im wax suulayo baaba'ayo qofka uu dhaafaya maaha ama isagu dhaafaya waa wax qiimo leh oo qofka markaa ilaahay subxana wa tacaala ugu nicmeeyaa qiimihiisa si dhaba u dareemi doono maanta khabar ayuunbay nugu tahay oo xaqiiqadeeda jannada kuma sawiran karno markaa qof caqli lihi laa yu'hiru dunya cala alaakhira daarta aakhire ee sidaasa kama door bidayo daartan adduunye ee xeraguusha ah ee lagu habeendhaxayo ee la dhaafayo wallahu aclam wsala allah calaa nabiyina mxamedi wcala alih wasaxbihi wslama tasliima kaiira